hillary clinton musharaxa xisbiga dimuquraadiga ah ayaa waxa ay dhowaan uun soo gabagabaysay khudbadeedii daqiiqado ka hor waxaana weli socota munaasabada dabaaldega habeenka ugu dambeeya ee shirweynaha xisbiga dimuquraadiga waryaheena haaruun macruuf ayaa ku sugan magaalada philadelphia haye haaruun maxaa dhacay xalay waa aada baad umahadsan tahay falastiin sida aad sheegtayba khudbadii hillary clinton ayaa daqiiqada ka hor unsoo gabagabaysay khudbad aada u dheer bay ahayd waxay socotay ku dhawaad hal saac waxyaabo kala duwan bay kaga hadashay barnaamijkeeda taariikhdeeda waxqabadkeeda waxay kaga bedelan tahay donald trump oo ay la tartami doonto laakiin muhiimada guud waxa weeyaan in hillary clinton ay taariikh samaysa ay noqota haweeneydii ugu horeysay ee noqoto musharax xisbi weyn oo ka jira wadankan maraykanka lagana yaabo inay noqoto madaxweynihii ugu horeeyey ee dumar ah ee wadankan maraykanku uu yeesho sidaa la socoto wadamada yurub jarmalka u k britain bakistan hindiya turkiga dhammaantood haween dumar hogaamiyaala way soo yeesheen iyo weliba wadamo africa sida liberia iyo malawi oo kale laakiin maraykanka oo ku faana taariikhda iyo xuquuqda haweenka inuu kor usoo qaaday weli ma yeelanin madaxweyne dumar ah haddii ay ku guuleysato hillary clinton ayaa ugu horeyn doonta marka intaynaan u gudagelin bal marka hore hillary clinton iyo waxay ka hadashay waxay habeenkii xalay habeen khudbado aada u qiirale ay jeediyeen xubno ka tirsan dadkii meesha ka hadlayay khudbadaha lasoo qaadan kara waxaa kamid a mid uu jeediyey aabaha wiil askari maraykan ah oo ku dhintay dalka ciraaq labada kun iyo afartii wiilkaasi oo muslimha aabihii ayaa meesha ka hadlay sababta uga hadlayana waxay ahayd maadaama musharaxa la tartamaya hillary clinton uu sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo wadankan ninkaas inuu muujiyey in wiilkiisa isagoo muslima uu u dhintay wadankan isagoo askariya u dagaalamaya waxaa lagu magacaabaa wiilkaasi xumayuun khan waxaa marka goobta ka hadlay shirka philadelphia xaruntuu ku socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga aabihii oo lagu magacaabo sis khan waxaana uu sheegay oo uu fariin u diray donald trump isagoo hadalkiisa arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi
donald trump you're asking americans to trust you with their future let me ask you
waxa uu yidhi donald trump waxaan weydiinaysaa dadka maraykanka ood weydiisanaysaa inay ku aaminaan waxaan jeclaan lahaa buuri bal inaan ku weydiiyo inaad akrida iyo in kale dastuurka dalkan maraykanka wuxuu markaas ka soo saaray jeedkiisa noqol ka mida dastuurka oo uu tusay oo uu yidhi haddii aada u baahan tahay waan ku dayminayaa ee ma akriday ujeeddadu waxay ahayd dastuurka waddankan maraykanku wuxuu damaanad qaadayaa xorriyadda hadalka diinta iyo maxaan ku idhaahdaa tan shaksiga ah inuu qofku wuxuu doono sheegi karo marka inuu donald trump uu yidhaahdo waxaan ka mamnuucayaa dad haysta diin gaar ah arrintaas ayuu ka hadlayay aabbaha wiilkaas uu dhalay dhalay askariga maraykanka ah ee ku dhintay waddanka ciraaq waxaa kale oo uu aabbahaasi mir khan uu ka hadlay in xabaalaha waddankan maraykanka meesha lagu magacaabo arlington cemetery ay ku aasan yihiin askarta maraykanka oo kasoo kala jeeda qoomiyo kala duwan oo kasoo kala jeeda diimo kaladiimo kala duwan haystay oo kasoo jeeda wadamo kala duwan oo midabo kala duwan leh marka hadalkaa uu u jeediyey donald trump marka uu ka hadlayay askarta ka dhimatay maraykanka waxa uu aada usoo jiitay dadkii ergooyinka ee ku jiray shirka goobta ay ka hadli doonto hillary clinton mir khan isagoo bal hadlayay waxa uu yidhi
you have sacrificed nothing and no one we cannot fall we cannot fall our problems birkhan sida uu aada maqlaysa wuxuu yidhi isagoo la hadlaya donald trump wax aada u hurtay waddankan ma jiraan dabcan markuu saas leeyahay naftiisa ayuu ka hadlayaa wiilkiisii shaksi bini aadama uu dhintay waddankan dartii wuxuu ku yidhi donald trump waxaad u hurtay waddankan majir ma jirto dhibaatadana kuma xallin karna ayuu yidhi inaad gidaar dhisto ood kala qaybiso dadka waxaa xooggeenu ku jiraa buu yidhi inaan wada jirno xoogeennana arrintaas waxaa mateli kara u taagnaan karta ayuu yidhi hillary clinton oo madaxweyne waddankan ka noqota waxaa marka isaga aabaha hadalka uga dambeeyey genaraal hore uga soo tursanaa ciidamada maraykanka oo taliyo usoo noqday ciidamo maraykanka ee ka jooga dalka afghanistan iyo weliba dalka ciraaq islamarkaana dhawaanihii ugu dambeeyey sanadkii hore qayb ka ahaa wax ka hogaaminayay dagaalka ka dhanka isis generaalkaas oo hadda howlgab noqday waxaa lagu magacaabaa generaal john allen isagoo ay la socdaan generaallo kale ayaa waxa uu ka sheegay goobta shirka inuu si weyn u taageerayo hillary clinton intaas kadib waxaa shirka lagu soo dhaweeyey mikrofoonka hillary clinton waxaa kusoo dhaweysay gabadheeda chelsea clinton oo isagay ku dhalatay iyo taariikhdeeda uu inooga sheekeeyey aabaheed habeenkii talaadadii bill clinton hillary clinton marka waxay sheegtay in qaadiyadda ay u dagaalamayso aysan ku koobnayn sii wadista barnaamijyadii madaxweyne obama balse ay fahamsan tahay in dadka maraykanka barnaamijkan dhaqaalaha xoogiisa iyo sidau u shaqeynayo qof kasta uusan ka faa'iideysan sidoo kale waxay sheegtay inay ka garaabayso ay fahamsan tahay dareenka taageerayaasha benny sanders iyo hadafkiisii wuxuu u dagaalamayay oo ay ka mid ahayd in la awoodo kuleejooyinka islamarkaana dadka la simo dakhligooda dhaqaalahana bulshada la wada gaarsiiyo waxay sheegtay marka in dhaqaalo ku filan dadku aysan wada haysan waxay sheegtay waddankan inuu ku xoogan yahay in dhaqaalaha ay ka wada shaqeeyaan dadyaga ku nool qoomiyad kasta ha kasoo jeedaan intaas kadib waxa ay aqbashay magacaabista ay xisbiga dimuqraadigu u magacaabeen musharax inay noqoto waxaana ay ahayd daqiiqad taariikhiga hadalkeediina waxaa ka mid ahaa
That, that's the country we're fighting for. That's the future we're working toward. And so, waxay tidhi waddanka aan u dagaalamayno iyo mustaqbalka aan u shaqaynayno waa kaas dadku simaya iyagoo qurumo kala duwan iyo qoomiyado kala duwan iyo diimo kala duwan leh hal ujeedo u shaqaynaya saaxiibayaal bay tidhi waxaan si xushmad iyo qadarin le u aqbalayaa magacaabista aad ii magacowdeen inaan musharaxu noqdo xisbiga jamhuuriga arrintaas oo aada maaragtay sacab fara badan iyo sawaxan ay yeedhiyeen kana yeedhay isqabsaday dhammaan dhinacyada hoolka qolka garoonka uu ka socdo shirweynaha
wixii warbixinaa ee intaasi dheerahan idaacadeheena soo socda ayaa dabcan noogu soo gudbin doontaa aadaa umahadsan tahay haaruun
sidoo kale waxaa magaalada philadelphia ka soconaya shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ergooyinka kulankaasi ka qaybgalaya waxaa ka mid ah asad cali weyd asad waxa uu inagu soo booqday xarunta v o a ay ku leedahay goobta shirka uu ka socdo waryahayaga haaruun macruuf ayaana ugu horeyn weydiiyey khudbadihii habeenkan caawahi ee la jeediyey iyo sida khudbooyinkaasi looga hadlay waa habeenkii xalay ahaa waxaana uu asad cali weyd hadalkiisu ku bilaabay aad iyo aad baan horta ugu faraxsan inaan mar labaad soo booqdo stuudiyaha v o e da qaybta soomaaliga ee ku sugan xarunta shirku ka socdo xalayto obama intuusa hadal ka hor waxaa hadlay intuu madaxweyne obama hadal ka hor waxaa hadlay madax kaloo fara badan baa hadashay uu ku joorin defense wasiir gaashaandhig ahaan jiray si aydan haysan jiray kiiska xalay laga hadlay tiimka ugu weyn wuxuu ahaa inay hillary tahay qof lagu aamini kara waddanka inay obamana uu ka hadlay leon banetana waa ka hadlay tiam kane oo ninka la socda tiira kula jira hillary clinton la socdana waa ka hadlay waxaa aad looga hadlay oo kaleete runtii wax treason ama khiyaamo qaran lagu tilmaami karo oo donald trump uu yidhi ruushka waxaan ka codsan lahaa inay haagareeyaan oo jabsadaan imeelada hillary clinton taa iyadan aad baa looga hadlay oo macal dhinkasi ayada haysa uu yidhi arrintaasi waa arrin mas-uuliyad darro ah qof noocaasa lagu aamini karo ciidamada in loo dhiibo ama waddan hogaamiyo waa garta khudbaddii madaxweynaha obama ka warran iyada iyo siday u arkeen ergooyin
khudbadda madaxweynaha obama runtii waad og tahay konfeshonka markaan imanaynay dadku way kala qaybsanaayeen waxaa la kala ahaa hillary iyo sander barnaris barni sanders ergooyinkiisii wixii hore o dhan ma soo jideen lakiin marka obama uu soo galay aad bay unified ay u noqdeen dadkii dimuqraadigaha meesha ku jiray dad fara badan oo annaga minnesoo dhan nagala yimid oo yaryar oo dhalinyaro u badnaa oo runtii lahaa annagu codayn bambayn haddii mataqaanaa ninkaan wadanay uu meesha uu- uu- uu kasoo bixi waayey ayagoo dareemayay in xisbiga heavy weightkooda ama insidersku ay mataqaanaa ay ka hiiliyeen Bernie Sanders markuu Obama hadlay ee uu yidhi u codeeya Hillary way samayn kartaa she's more qualified markaas ay- waxay dhaheen waanu codaynaynaa marka waa uni- adigo unity baa yimid waayo waxaa kaloo jirta iyada laftigeeda maanta inay shireen een, dadka ka soo jeeda islaamka ee ku jira ergooyinka xisbiga dimuqraadiga laakiin asalkoodu islaamka yahay bal shirka iyo waxaa looga hadlay meesha Een, waxaa delegateska Minneso- ee muslimiinta ah ee maraykanka ee yimid halkan horta waxaan aad ugu faraxsanahay minnesota inaanu ahayn meesha muslimiinta ugu faraha badan ka yimaadeen sagaal baana ku nimid oo uu ku jiro keith ellison oo ah ninka keliya muslima ee ku jira mataqaanaa congress ninkii ugu horreeyey la doorto i think waa labo laakiin waa ninkii ugu horreeyey ee la doorto gala Een, aad baa looga hadlay dad fara badan oo dadka muslimiinta ah taageeraha ka hadlay oo diimo fara badan kala haystay waxaa ka hadlay oo meesha joogay Jesse eh, Jackson ninka la yidhaahdo oo civil rights nin aad ugu dooda ah xuquuqda dadka madowga ah iyo dadka laga tirada in badan u doodi jiray ah waxaa ka hadlay xataa dad mataqaanaa yuhuudda mataqaanaa ka socday kirishaan ka socday elected officials baa ka hadlay dad badan lasoo doortay dadka muslimiinta inay yihiin dad Mara- maraykan ah Een, een, Donald Trump waxaanu taarget garaynayay oo dadka muslimiinta uu farta ku fiiqaya inay waxaan soconaynin ayna garab taagan yihiin aad baa annaguna mataqaanaa runtii arrintaa u soo dhaweynay waa gartay marka waxaad ii sheegtaa muslimiintu markay isu yimaadaan oo ay ka sheekaystaan dhibaatooyinka iyo culayska haysta maxaa ugu waaweyn oo adig ku soo jiitay oo u baahan in degdeg wax looga qabto arrimaha ugu faraha badan waxaa weeyaan markii laga hadlayo muslimiinta waxaa laga hadlayaa argagixisho iyo isas iyo markaa diintii islaamka iyo muslimiintii iyo niman isis la yidhahdaa la isku xidhayaa dad sidooda ku neceb ama mataqaanaa ay ka mid ah waddankan la noolahay oo aan sheegan karaynin oo dhihi karin islaamkaan necebna dhihi karin baa waxay rabaan isis inay ku xidhaan muslim muslimkan annaga nagu sii xidhaan marka waxaas taasaa runtii aad iyo aad aniga ii dhibaysa waxaa weeye isis waxay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay dilaan waa muslimiin runtii dadka muslimiinta ee maraykan ku noola uma noqon karaan mataqaanaayey dembiilayaal uma noqon karaan wax meelaha ka dhacaya arrimaha ay soo jiitay obamana uu ka hadlay hillary ay ka hadashay barney sanders uu aad uga hadlay siba barney uu aad uga hadlay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta inay yihiin dad american citizen ah in loo gafo oo xaqooda lagu gafan ay tahay arrin aan la qaadan karin waa gartay marka een, maxaa hadda aad rajaynaysaan caawa inay hillary clinton sheegto hillary clinton caawa waxaan rabnaa inay ku hadasho anugu waxaan ahay delegatekii eh, barney sanders baan ahay Een, dadka muslimiinta ee ka yimid minnesota sagaal baanu ahayn oo keith ellison oo super delegate lagu jiro toddoba ka mida waxaanu ahayn barney sanders sababtoo ah policygiisu wuxuu ah policy aad iyo aad ugu fiican dadka muslimiinta ah lana dagaalamaya in la cusuriyeeyo ayadu weli heerkaa mayna gaadhin runtii waxaan dhihi lahayn waa inay si toos uga hadasho oy condemn garayso Een, donald trump dadka muslimiinta uu farta ku fiiqayo iyo mataqaanaayey dadka immigrantga ah iyo laatiinaha iyo dadka mataqaanaa laga tirada badan yahay waa inay difaacdo waa inay xisbiga isu keento waa in dadka yaryarka ahaa ee progressiveka ahaa ay soo jiidayso xisbiga ay unayso ay unite garayso waa gartay khudbadaha la jeediyey ee obama jeediye khudbadda uu jeediye bill clinton khudbadda uu jeediye biden khudbadda uu jeediye tim kain khudbado aada u culus bay ahayd hillary clinton ma jeedi kartaa khudbad ka culus oo ilaa doorashada gaarsiiso dadweyne kusoo jeesa hillary clinton horta soddon iyo dhowr sano ayay kusoo dhex jirtay siyaasaddan i think inay inay tahay qof runtii jeedin karta khudbaddaasoo kaleete ayadu ma aha qof mataqaanaa oratorial sida obama oo kale iyo bill clinton oo kaliya ma aha laakiin waa qof khibrad aad u fara badan ku leh ee mataqaanaa xagga maamulka iyo inay delivery garayso waxa mataqaanaa shaqada marka ay hayso waxaan aaminsanahay inay jeedin karto khudbadda noocaas oo khudbadda waad ogtahay waa speech writers baa soo diyaariya Trump- eh, waxaa laga daawadaa mataqaanaa halkaasi ka akhriyaysa marka waxaan aaminsanahay inay noqonayso inay khudbad aad u qiimo badan soo jeedin doonto waxaana ka rajaynayaa dadka halkaa jooga delegate-ka inay unite garayso oo ay in xisbiga dimuqraadiga uu mid yahay donald trumpna laga eh, la- la defeat gareeyo november arrintaa inay aad culays ku saarto
asad cali weyd mid ka mid ah ergooyinka ka qaybgalaya shirkii dimuqraadiga ee xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada philadelphia